أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada inaga dhegeysanaysaa meel kasteeda joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena faaf reebka wararka توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام waa habeennimo jimco ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijriga qodobada caawa barnaamijkeena idinku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona kataa'ib al ikhbaariya oo goordhow soo saartay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada buurhakaba ee wilaayada baay barnaamijkeena sidoo kale caawo waxaannu idinkugu soo gudbin doonaa bismillaah aad baad u mahadsantahay cabduqaadir Een, magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya een, waxaa maanta gelinkii dambe looga dhawaaqay isbahaysi mucaarad aada u xoogan oo ay ku midaysan yihiin maamulada shahadaldirriyada ah ee puntland iyo jubbaland iyo golaha isugu yaray samatabixinta ee qeybta ka ah mucaaradka ka soo horjeeda maamulka fadhiidka ah ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo isbahaysi siyaasadeed kaga dhawaaqay magaalada nairobi ee dalka kenya muxuu yahay isbahaysigaasi cusubi ee kooxda ridada ka dhanka ah waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa falanqayn arrimahaasi ku saabsan iyo waxa uu yahay is-urursiga mucaaradeed ee ka socda magaalada nairobi ee dalkaasi kenya sidoo kale caawa barnaamijkeenna waxaynu ku soo gudbin doonaa maxay mujaahidiinta al-shabaab soomaalida uga heleen ama ay ugu riyaaqeen taageero iyo aqbalaadba waa warbixin uu qoray wargeys reer galbeed ah oo isdultaag kooban ku sameeyey sida mujaahidiinta al-shabaab ay ugu xididaysteen gudaha ummadooda barnaamijkeenna faafreebka ayaad ku maqli doontaan warbixintaasoo dhammaystiran sidoo kale barnaamijka caawa waxaynu idinkuga haynaa qodobkayga koowaad oo si guud aan wada daarmaya waxay tahay ikhwaani bulshada hadda fadhiisa iyo kuwaan maqanba aan leeyahay waa itqaan fil camal maanta walaalaha macallimiintu waxay na tuseen wixii ay dadka bareen inay itqaaniyeen munaasabad lagu soo bandhigay arday dhammaysatay alqiraa'ah walkitaaba oo lagu soo bandhigay degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo waaliga wilaayadaas iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb galay munaasabadaas oo hadalla ka jeediyey barnaamijkeena faafreebka wararka qaybihiisa dambe ayaannu idinkuga haynaa munaasabadaas barnaamijka waxaa igala qayb geli doona walaalaha kale ah maxamed xasan alfaatix cusmaan dhuubow aniga oo rabbaani ahna waan idinla socodsiinayaa xarumaheena wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyana waad inaga dhegaysanaysaan halka dhegaystayaasheenna caalamka ah ay inagala socdaan mareegaha internetka ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijka faafreebka wararka
فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafreebka wararka ayaanu sii gudagalaynaa sida qodobadiisaba eedaku maqleyseen kataa'ib al ikhbaariya ayaa goordhow soo saartay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka degmada buurhakaba ee wilaayada baay weerarkaas waxaa lagu dilay laba murtad oo ka tirsan murtadiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay ku soo khaniimaysanayaan weerarkaas hub kala duwan oo cadowga ay kaga soo furteen weerarkaas
الصغير والأشرارا واسفك من دمهم أنهارا هم ضلال هم أحرار ودعاة فسوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض هدموا الدارا هم ضلال هم أقذار ودعاة فسوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض هدموا الدارا لا تتركهم ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا ولتجعلهم جيفا صرعا والحقهم ويلا وخسارا لا تتركهم خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا أمة الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى أمة الاسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafureebka wararka qeybihiisa hore ayaad dhegaysanaysaan markan iyo ololaha ay wadaan isbahaysyada mucaaradka ka dhanka ah maamulka fadhiidka ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ee xasan garguurte uu majaraha u hayo maamulada ashahadala diriyada ee puntland iyo jubbaland iyo golaha waxa loogu yeero samata bixinta ee qeybta ka ah mucaaradadaas ayaa isbahaysi siyaasadeed waxa ay kaga dhawaaqeen magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba arrimahan ayaanu falanqayn ku sameynaynaa waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix waa tahay muxuu yahay golahan siyaasadeed ee looga dhawaaqay wadanka kenya yaase dhisay bismillaah aad baad u mahadsantahay cabduqaadir Een, magaalada nairobi ee caasimadda wadanka kenya een, waxaa maanta gelinkii dambe looga dhawaaqay isbahaysi mucaarad aada u xoogan oo ay ku midaysan yihiin een, mucaaradkii fadhigoodu ahaa magaalada muqdisho oo sida aadka ah kaga soo horjeeday siyaasadaha uu ku dhaqmo xasan garguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo maamulada ashhaadaladirrada isku magacaabay jubbaland iyo puntland Een, shirar aan loo kala kicin oo shalay ilaa iyo xalay ka socday magaalada nairobi ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu dhisay golo loogu magac daray golaha mustaqbalka soomaaliya waxaana ku midaysan een, golaha isugu yeeray samata bixinta oo ay leeyihiin eh, shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur xasan cali khayre iyo saacid shirdoon oo ah labaduba ra-iisul wasaarayaal hore oo soo maray kooxda riddada Een, cabdiraxmaan cabdishakuur axmed madoobe iyo saciid deni iyo ninka lagu magacaabo saaci shirdoon ayaa shir jaraa-id waxay ku wada qabteen hotel ku yaala magaalada nairobi waxayna iclaamiyeen dhismaha golaha mustaqbalka soomaaliya waxay ugu magac dareen oo ah golo cusub oo siyaasadeed oo la rumaysan yahay in xilligan kala guurka ee mareyso siyaasadda kooxda riddada een, uu taxaddi la geli doono xasan garguurte iyo xamse cabdi barre si aad ah ayaa loo wada sugayey ee, dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada nairobi shir saxaafadeed ay soo wada saareen dhinacyadan ayay ku sheegeen in la dhisi doono golaha mustaqbalka soomaaliya waxay ugu yeereen oo ay ku midaysan yihiin madasha samada bixinta iyo sida ay sheegeen maamulada jubbaland iyo puntland war-saxaafadeedka ay sidoo kale ku sheegeen inay qorsheynayaan in si dhaqsi ah loo qabto shir ay isugu imaanayaan een, dhammaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda kooxda riddada iyo maamulada puntland iyo jubbaland kaas oo looga arinsanayo xaaladda kala guurka ah ee siyaasadda dalka soomaaliya ee sida war-saxaafadeedka lagu sheegay Een, ee, shirkan waxaa la filayaa inuu ka dhaco magaalooyinka kismaayo iyo garowe midkood Een, labadan magaalo oo ay gacanta ku hayaan axmed madoobe iyo siciid dani Een, shirkan ayaa la sheegay in lagu jaangoyn doono ee, siyaasadda jahawareersan ee soomaaliya sida hadalka loo dhigay waxaana loogu baaqay dhammaanba ee, soomaalida inay meel uga soo wada horjeestaan waxay ugu yareen ilaalinta een, dastuurka iyo xasiloonida iyo midnimada oo ay ula jeedaan in iyagu hadda ay u taagan yihiin een, dastuurkii ee, doofaarey ee kooxda riddada ay ku dhisneed inay ilaalinayaan ayna ee, dayacday bay yidhaahdeen een, dowladda ka jirta magaalada muqdisho oo ay ula jeedaan kooxda riddada hogaamiyo xasan gargurte war-saxaafadeedkan oo ka koobnaa ilaa iyo shan qodob oo ay soo saareen kooxdan cusub ee isugu yeertay mustaqbalka soomaaliya ayaa qodobka dambe waxaa lagu yiri shirku wuxuu u mahad celinayaa dowladda kenya dadaalka ay ugu jirto sidii ay u heli lahayd soomaaliya xasiloon oo horumar ah tanina waxay diraysaa in dowladda saliibiyadda kenya oo qayb ka ah dowladaha duulaanka ku joogo soomaaliya ay wax ka ogeed dhismaha isbahaysigan cusub ee looga soo horjeedo kooxda riddada soomaaliya
waa tahay alfaatixow tan maxay oga dhigan tahay madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo khilaafkii kala dhexeeyey mucaaradka waa mahadsantahay cabdiqaadir iclaaminta isbahaysigan cusub wuxuu kaga dhigan yahay xasan garguurte iyo xamse cabdi barre guuldarro weyn oo usoo gashay waktiga ila iclaamiye ayaa ah wakti kala guur ah wakti badan uma harin xasan garguurta iyo kooxdiisa oo waayadan ku mashquulsanaa qabanqaabinta doorashooyin loogu yeero qof iyo cod kaas oo runtii gilgilay siyaasadda kooxda riddada waktigan iclaamiyey wuxuu imaanayaa iyadoo dowladaha shisheeye ay cadaadis ku saarayaan xasan garguurte in wadahadallo uu la furo maamulada jubbaland iyo puntland tanina waxay ka dhigan tahay in xasan garguurte hadda haddii wadahadal uu gelayo in wadahadalkani uu noqonayo mid adag oo qodobo xasaasi ah ee laysku wajihi doono tusaale ahaan haddii xasan garguurte uu niqaash amba wadahadal ka gelayo arrimaha ku aadan doorashooyinka kooxda riddada iyo qodobka afraad ee wax kabeddelka dastuurka kooxda riddada wuxuu u baahnaan doonaa geedi fadhi siyaasadeed oo aada u xoogan hadda waxaa hal saf ka soo wada jeestay mucaaradkiisii xoogga badnaa ee ku sugnaa muqdisho garowe iyo kismaayo arrinta hadda isbahaysigan cusub uu beegsanayo ayaa waxay tahay siyaasadda inuu ka hortago kulanka kismaayo oo kooxda riddada ee axmed madoobe ay kaligiis kala hadasho arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka kadibna halkaas ay ku meel marsato amba inay qol kusoo xirato siciid dani oo ay u fududeyso damacyadiisa siyaasadeed kadibna kooxda riddada ay ka saxiixato wax ay ku meel mari karto oo ajendayaasheeda siyaasadeed ay kusii wadi karto tusaale ahaan haddii kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ay miiska wadahadallada yimaadaan dani iyo axmed madoobe kaligood ulama hadli karto qodobada laysku hayo ee laysku mari waayana wuxuu noqonayaa mid mucaaradka oo maamul goboleedyadii wata iyo kooxda riddada oo dhinaca ay isla meel dhigaan ama ay ku kala boodaan yacni ma jirayso in isbahaysigii mucaaradka ee muqdisho ee ku sugnaa kooxda riddada ay gooni u xudxudato iyo in maamulada shaadaldarrada ah ee jubbaland iyo puntland iyana ay gooni u xudxudato hadda mucaaradkii oo midaysan ayaa meel uga soo wada jeestay xasan garguurte oo la rumaysan yahay inuu dhex muquuranayo ma'saq siyaasadeed oo aada u weyn isbaysigan cusub ee hadda la dhisay wuxuu noqonayaa isbaysigii ugu awooda badnaa ee wajahda kooxda riddada tan iyo markii xasan garguurte loo caleemo saaray bishii may ee sanadii labada kun laba iyo labaatankii falanqeeyaashan waxay aaminsan yihiin in tani ay ceel kusoo ridayso rajadii inuu qabsado doorashooyin qof iyo cod ah oo dib kusoo laabto sababtoo ah dhinacyada hadda isbaysigan ku midoobay waa kuwo geesweynta siyaasadda ugu waaweyn marka la eego sida ay taageerada ugu haystaan dowladaha saliibiyiinta ah ee dusha sare ka maamula kooxda riddada tusaale ahaan isbahaysigan lagu dhisay magaalada nairobi wuxuu taageero ka haystaa kenya iyo imaaraadka carabta oo la rumaysan yahay inay dacminayaan kenya iyo imaaraadka carabtana waxay ka mid ahaayeen taageerayaasha ugu waaweyn ee xasan garguurte waxaa sidoo kale laga dhaxariirsan karaa isbahaysigan jihada ay aadi doonto siyaasadda kooxda riddada marka la gaaro sanadaba labada kun lix iyo labaatanka oo dowladaha hadda ku lugta leh arrimaha siyaasadda kooxda riddada ay durbadiiba soo dhisteen isbahaysi adag oo taxaddi la geli doono xasan garguurte iyo saraakiishiisa dadka oo dorosa arrimaha siyaasadda ee kooxda riddada waxay aaminsan yihiin in isbahaysigan uu soo dadejin doono in xasan garguurte jilbaha dhulka loogu dhufto uuna meesha ka saaro dhammaanba filashooyinkiisa siyaasadeed waxaanu ognahay dhowaan in lagu qasbay inuu ka tanaasulo in doorashada madaxweynaha ee kooxda riddada aysan noqonin meel ka baxsan xerada afisoni afisoni ayaa lagu qasbay waxaa sidoo kale lagu qasbay in xildhibaanada dawaaqiidda kooxda riddada ay soo doortaan madaxweynaha kooxda riddada laakiin weli wuxuu ku dhegan yahay in xildhibaanada golaha dawaaqiidda qudhooda aan qaab ergoyn ah loo soo dooranin ee ay soo doortaan waxaa loogu yeero golaha deegaanka taasna meesha ay ka bixi doontaa marka la eego dhismaha isbaysigan adag ee kooxda ridada ka dhanka ah kaas oo looga dhawaaqay magaalada nairobi ee caasimadda wadanka kenya marxaladda kala guurka ayaa wajahaysa kooxda ridada ayaa weli hubanti la-aan ay ka taagan tahay waxaana muuqata in wadadii iyo khaladaadkii siyaasadeed ee ku dhacay maxamed cabdulaahi farmaajo xasan gurguurta isna afar sano kadib uu lugaha la galay oo hadda uu wajahayo xaalad midi midi ku taag ah oo dhammaanba siyaasiyiinta murtadiinta ah xilalka kasoo qabtay kooxda ridada iyo qaar xilal hayaaba hadda isaga ay kasoo horjeedaan maamulada ashhadaladirada ee jubbaland iyo puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa la saadaalinayay inay dhabarka isku jeediyeen oo axmed madoobe oo kale uu soo tanaasulay isla markaasna uu diyaar u yahay wadahadal gooni ah ula galo xasan garguurta laakiin taas meesha ay ka baxday iclaaminta sbaysiga golaha cusub ee soomaaliyana waa nabar naxdin leh oo si lama filaana ugu dhacay xasan garguurta iyo xamse cabdi barre oo aan la ogeyn sida sbaysigan ay kaga jawaabi doonaan aad buu u mahadsan yahay kaasina waxauu ahaa walaalkeen maxamed xasan al faatix
صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobkan soo socda waxa weeyaan warbixin uu qoray wargeys reer galbeed ah oo ciwaan uu uga dhigay warbixintiisaas maxay mujaahidiinta al-shabaab soomaalida uga heleen amaba ee ugu riyaaqeen taageero iyo aqbalaadba warbixintan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen cusmaan dhuubow gunta hoose ee dowladda xarakada al-shabaab maxay kooxdan hubaysani ku heshay taageerada iyo shacbiyadda ayaa ciwaan looga dhigay warbixin uu daabacay wargeyska humanitarian taas oo si qoto dheer diiradda u saaraysa caqabadaha maamul ee ka jira soomaaliya iyo sida ay mujaahidiintu u noqdeen kuwa bixiya adeegyo dowladeed oo ka duwan kan kooxda ridada ee fashilka iyo musuq maasuqu hareeyey warbixintan waxaa qoray nin lagu magacaabo robert colojefer oo ah cilmibaare ka tirsan xarunta daraasaadka baariis kaas oo si gaar ah ugu takhasusay arrimaha geeska afrika muddo sannadahana ka soo shaqeeyey soomaaliya maqaalkiisa ayuuna ku iftiiminayaa sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ugu guulaysatay inay dhisto maamul islaami ah oo sal adag u shaqeeya sida dowlad oo kale kana hufan kuwa dabadhilifyada ah ee ka jira dalka soomaaliya saameynta kooxda ayaan ku koobnayn oo keliya dhulka miigahe ay ku yeelaan saldhigyadeeda waxay si toosa u maamushaa ku dhowaad afar meelood meel ka mid ah caasimadaha degmooyinka soomaaliya waxayna wax ka maamushaa dhammaan deegaanada ku magacaaban dowladda federaalk ah ee ka baxsan maamul goboleedka puntland iyo midka isku magacaabay jamhuuriyadda somalilan daraasadihii ugu dambeeyey hay-adaha cilmi baarista ee madaxa bannaan waxay si joogtaha u muujiyaan in soomaalidu ay u aragto maamulka kooxda inuu yahay mid hufan marka loo eego nidaamka federaalka ee musuq maasuqu aafeeyey ayay leedahay warbixinta qoraagu mar uu ciwaan gaar ah ka dhigtay maxaa sababay in al-shabaab maamulkooda uu guulaysto ayuu isku dayayaa in uu soo gudbiyo arrimo dhowr ah oo keentay xukunka mujaahidiintu in uu baaho ayna ku qancaan bulshada soomaaliyeed isaga oo dhanka kalena isdultaagaya qodobo waaweyn oo ay xalinteedu ku guulaysteen maamulada ay dhistay xarakada kuwaas oo muddo dheer caqabad ku ahaa dowlad dhiska soomaaliya dagaalyahanadu waxay ku guulaysteen dhisidda nidaam maamul oo dhammaystiran kaasoo uu fahmi karo baahiyaha bulsho iyo hirgelinta siyaasado joogto ah kooxdu waxay leedahay nidaamyo maamul oo faahfaahsan laga soo bilaabo juulooyinka ilaa heer dowladeed iyaga oo raacaya nidaamyo cad iyo hab isla xisaabtan u muuqda mid ka mid ah arrimaha soo jiidashada leh marka laga hadlayo xukunka al-shabaab waa nidaamka garsoorka maxkamadahooda islaamiga ah ayaa helay aqoonsi iyo tixgelin xitaa kuwa dhaliila iyagoo si deg deg ah go'aan u qaadan kara xukunnada ay soo saaraana laga hirgeliyo guud ahaan deegaanadooda si ka duwan maxkamadaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo dacwadahoodu ay gaaraan muddo sannado ah badanaana natiijooyinkoodu ku xirnaadaan xiriirka dadka awoodda leh amaba musuq maasuq garsoorayaasha kooxda al-shabaab waxay ku shaqeeyaan jadwal adag oo isdabajoog ah nidaamkan waxaa kor u qaadaya kalsoonida iyadoo aan la helin cid ka baxsan xukunka xitaa xubnaha sare ee kooxda ayaa lagu maxkamadeeyaa maxkamadahooda gaarka ah haddii lagu eedeeyo dembiyo bixinta ammaanka dadka ku hoos nool ayaa ah tiir kale oo muhiim ah oo ka mid ah qaabka maamul ee kooxda goobaha ay gacanta ku hayaan dembiyada iyo colaadaha beelaha waa kuwa aad u yar al-shabaab waxay si buuxda u xakamaysay rabshadaha kooxdu waxay muujisaa faham qoto dheer oo ku salaysan caqabadaha dhismaha dhaqaalaha soomaaliya al-shabaab waxay dhiirigelisaa isku filnaanshiyaha dhaqaale iyagoo ku boorinaya dadka in ay cunaan cuntooyinka gudaha laga soo saaro halka ay ka isticmaali lahaayeen badeecooyinka lasoo dhoofiyo sida bariiska iyo baastada sidoo kalena ka diga cuntooyinka warshadaysan iyo cabitaanada fudud ee ay ku jiraan kiimikooyinka oo ah badeecooyin sababa caafimaad darro oo dibadda laga keenay kooxdu waxay xakamaysaa dhoofinta dalagyada iyo soo dejinta si aysan suuqyada gudaha ugu dhicin waxyaabaha wax u dhimi kara dhaqaalaha gudaha waxaana qaar ka mid a degmooyinka ay maamusho ka socda kobac dhaqaale oo ka koritaan badan meelaha ay dowladda gacanta ku hayso ilaalinta deegaanka ayaa ah mid ka mid ah hal abuurka lama filaanka badan ee maamulka al-shabaab kooxdu waxay soo rogtay xeerar deegaanka oo dhammaystiran oo ay ku jiraan mamnuucidda jarista geedaha samaynta dhuxusha iyo isticmaalka bacaha mar ay warbixintu soo hadal qaaday sida maamulada ay dhistay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu jawaabaan baahiyaha degdeg ah ee jira sida abaaraha ayuu qoraagu sheegay adeegyo loogu gurmanayo bulshada waxna loogu qabanayo xaaladaha taagan al-shabaab waxay horumarisay awoodda nidaamka bini'aadinimo kaas oo shaqeeya isaga oo ka madax bannaan nidaamka gargaarka ah ee caalamiga ah abaarihii dhacay intii u dhexaysay laba kun koob iyo toban ilaa laba kun lab iyo toban ee ay ku dhinteen in ka badan ruuc milyan qof ayay al-shabaab waxay xoojisay awoodda gurmadka bini'aadinimo iyadoo maalgelinta ugu weyn ka hesho sakada laga ururiyo dadka deegaanka intii lagu guda jiray abaarihii laba kun toban iyo toddobadii oo halis gelisay in soomaaliya ay ka dhacdo macluul guud ma jirin kiis dhimishaah oo laga soo diiwaan geliyey goobaha ay al-shabaab ka taliso taas oo muujinaysa in dadaalada gurmudku ay ahaayeen kuwa wax ku ool ah oo aan keliya ahayn olole suuqgeyn ah mas-uuliyiinta al-shabaab waxay si joogtaha u sheegaan in caawimaadda cunnada reer galbeedka ay carqaladeyso suuqyada gudaha iyo in ay niyajab ku tahay wax soo saarka beeraha soomaaliya waxay ku adkaysanayaan in hay-adaha gargaarka ay ka shaqeeyaan in ay ka iibsadaan cunnooyinka beeraleyda soomaalida halkii ay ka soo dhoofin lahaayeen beeraha reer galbeedka haddii cuntadu aan la helin waa in laga soo iibsadaa ganacsatada deegaanka sidoo kale al-shabaab waxay ku doodaan in mucaawinada bilaashka ay sababi karto in soomaalidu ay noqoto kuwa ka cajisa wax soo saarka dalka iyadoo la aaminsan yahay in gargaarka bini'aadinimo ay tahay xeelad ay reer galbeedku ku doonayaan in ay ku kordhiyaan ku tiirsanaanta bulshada soomaaliyeed ee gargaarkooda ayaa lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeeska the niyuha humanitarian mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haystay shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada ayaa ahayd qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta warbixintu waxay sheegaysaa in al-shabaab ay ku guulaysteen in ay xalliyaan dhibaatadaasi oo ay isku soo dumaan bulshada ayna meesha ka saaraan dagaaladii ku salaysnaa qabyaaladda waxaa laga yaabaa in guusha ugu muhiimsan ee al-shabaab ay gaartay ay tahay in ay maamusho qaab dhismeedka bulsho ee aan ku dhisnin qabiilka tan iyo aasaaskii dowladdii dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdankii heebta qabiilku waxay ahayd mid saameyn weyn ku lahaa siyaasadda soomaaliya taas oo qayb ka qaadatay burburkii dowladdii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii waxaana ay caqabad ku noqotay dadaaladii dib u dhiska ee xigay al-shabaab ayaa markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya iyadoo xukumaysa shareecada islaamka meesha ka saaraysa sharciga qabiilka iyo xiriirkiisa tani waa isbeddel asaasi ah ayuu leeyahay falanqeeyaha qoray warbixintan isaga oo gabagabadii maqaalkiisa ku sheegay in mujaahidiintu ay ku guulaysteen in ay dhisaan nidaam maamul oo sidii dowladda u shaqeeya kaas oo bulshada soomaaliyeed badiil kaga noqday kuwa maamulada maqaarsaarka ah taasoo keentay in maanta wiilasha ummadda ee halgamaya ay yihiin rajada keliya ee ay sugayaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka iyo bannaankiisa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaanu isla soo gaaraynaa munaasabad lagu soo bandhigayay arday dhammaysatay alqiraa'a walkitaaba ayaa lagu soo bandhigay degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado munaasabadaas waxaa ka qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado a sheekh luqmaan abu anas iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale aynu ka horeyno kelimada waaliga ee munaasabadda uu ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى أنو ما دعلنينا نعم كيسو بالله يرنا ما شمنا أنو لهن الحمد لله ثم الحمد لله بانو لهن هاي مرلواتكو حانو ما دعلنينا يعني حفلة دان إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي لغو ما موسيو dadka ka soo qayb galay anwaacdooda kala duwan hadday yihiin waalidiin hadday yihiin nuqubo hadday yihiin bahda cilaamka dhammaan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran khayra jazaa shay khayri aad ka soo qayb gasheen ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf ha inooga dhiga fadhigeennu intaa kadib tani waa mid farxad ah qalbigana uu ku diirsanayo indhahana ay la ilmeynayaan maxaa yeelay waa da'yar oo la barbaariyey khayrka lagu barbaariyey oo runtii maanta soo bandhigay cilmiga anwacdiisa kala duwan ayagoo ka qalin jibiyey fitridii koowaad oo ah alqira'a walkitaaba taasna ilaahay subxaana marka in wax la akhriyo waxna la qoro waa sharaf nebi maxamed lagu ammaanay waxaanu leenahay marka maanta waxa meesha ka muuqday waa wax qalbiga bini'aadanka aad u farxgelinayo si gaar ah waxaa farxad gaar aan ii ah ilmaha kuwan halkan lagu bilaabay yacni bilowgooda wax baan ka ogaa si gaara waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan farxaddayda ula qaybsado bulshadu ku nool degmada ceelcaddo maalmahan ay ka muuqato runtii firfircooni badan oo waxbarashadii boqolkiiba boqol waxa weeyaan kor loo qaadayo ugana dambeeyeen hooyooyinka reer ceelcadde ee maalin dhow xafladda galayay ayagoo runtii markiiska umnaa khadiija wakhti kooban dardargelintiisa ay bilaabatay haddana culunta ay soo bandhigeen iyo waxa weeyaan juhdiga ka muuqday iyo balaaqada aad iyo aad bay noo farax gelisay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran farxaddaasne waanu idinla qaybsanaynaa insha allahu tacaala qodobkayga koowaad oo si guud aan udadaarmaya waxay tahay ikhwaani bulshada hadda fadhisa iyo kuwaan maqanba aan leeyahay waa itqaan filcamal maanta walaalaha macallimiintu waxay na tuseen wixii ay dadka bareen inay itqaaniyeen carruurtiina ay soo bandhigeen waa itqaan marka arrinka noocaan ah itqaankan ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wax badan ayuu nagu booriyey alle subxaanahu wa tacaala bacdama uu nagu booriyey itqaanka in wax itqaaniyo inaan ku dadaalno macallimiinta kooda kale ee waxaa weyaan dadka wax barayo inay sidaan oo kale wuxuu u itqaaniyaan oo intus iyo taabsiin laga dhigo waxbarashada maxaa yeelay ardayga waxaa la arkay arday badan oo saddeed sana iyo toddoba sana iyo toban sana wax baranayo maca daalika haddana aan lagu haynin qiraa'adii iyo akhrintii soo lama arkin wax badan qadidaas marka waa inaan ka gudubnaa macallimiinta maanta tusaale ay noo noqdeen waxay noo sameeyeen wax maanta macallinka iyo ama dadka kaloo fiirsanaya dhammaan ay wax waxa weeyaan ku dhisan karaan waxaanu leeyahay cidda marka macallimiinta oo dadka wax barayso waxa weeyaan yacni markay wax xaqiijiso ajarna way u tahay ardaygaasna mastawo fiican buu gaaraya waxaanu leenahay arrinkaasna waxa weeyaan ku dadaalno yacni xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam umna caasha ayadana waxaan ka faa'iidaysanaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi idaa camala axadukum camalan an yutqinuhu soo saas ma aheen axadkiin hadduu camal samaynayo maxaa la jecel yahe inuu itqaaniyo waxaanu leenahay marka camalka aan itqaaninno aan dadaalno khayr badanaa muuqdo maanta juhdiga baxayo oo waxa weeyaan hadda rawdahan waxaa la yidhi waa rawda ibnu siriin farceedii waxa weeyaan yani ceelcadda maanta waxa weeyaan ka furraay waxaanu dhihi lahayn ilmaheenna inta mas-uuliyaddina saaran tahay oon adduunku joogno oonan nool nahay ikhwaani insha allahu tacala waxbarashada aan ku dadaalno camalka haddousan ikhlaas noqonin waa khasaaray waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu wakhtiga naga baxayo iyo dhaqaalaha ilmaha aan ku bixinayno iyo juhdiga aan bixinayno ilahay ikhlaasa nooga dhihi subxaana wa tacaala intaasaan kelmadadiisa ku soo koobayaa hada wabilaahi towfiiq wa aakhira dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim waxaan dardaarmahayaa awlaaddan yaryarka oo waxbaratay dadkii meeshaan keenay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo inay dadaalkeenna iyo juhdigan ay geliyeen ay sii wadaan waalidiintii hooyo ha ahaato aabba ha ahaado ee ilmaha dhaleen oo guryaha ku harayna ay keenaan kuwaanna maaragtay meesha ay gaareen inay horey uga sii socdaan ma ogine aysan meel kale aysan dib uga sii laabanin marka waxaan leenahay ilmaha yaryarkaa maanta qalbigannaga aad uga farxiyey khayr fara badan iyo diinna ay ka muuqato dadaalkaana in lagu sii wado kuwa haray oo ka sii dhimanna in la keeno macallimiinta jasaakumullahu alkhayr baan leenahay allah barakeeyo amtaashoodana allah noo badiyo ummadda waa la qaybsada maanta muslin iyo gaalo qolo walbaba dadaal waxay ku jirtaa inay dadka yararkoo jiilkoo soo kacaya ay qaadato marka waxaan leenahay annaga dhinacannaga dadaalkanagan ilaahay baa garab nagu siinhayo ayagana ilaahay wuu ku dayacahayaa cid kastaoo gacanta u gashaba waxaan khasaarahayn kama qaadahayaan walaayada islaamkana waa oga mahad celinaynaa ayadana saasoo kale dadaalaha ay wado oo maaragtay meel kasta iyo dadaalka ay wado intaas bacdigeed waxaan dardaarmahayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu nagu addoonsaday kitaabkiisa inaan kor u qaadno inaan baranno dhammaantanno ayadoo saqiir iyo kabiirba aan leenahay inaan baranno inaan ku dhaqanno inaan dhurwaa iyo dugaag iyo cadow buu leeyahay aan ka difaacanno shareecada islaamka aan difaacanno taasaa ilaahay subxaana watacaala nagu addoonsaday marka insha allahu raxmaan dadaalkaasna aan qaadanno waxaan u ducaynaynaa ugu dambayntii ee reer falastiin ilaahay subxaana watacaala dulmiga ka dulqaado ilaahu dulmiga ka dulqaad ilaahu gaalada jebi ilaahu muslimka kor ka yeel ilaahu mujaahidiinta garab sii ilaahu riddadaa baabi'i wixii iimaan ku dambeeyana ilaahu nooga soo saar intaasaan kusoo gabagabaynayaa aadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ogaas maxamuud maxamed ogaaska beesha cali maxamed الحمد لله ثم الحمد لله mahadda maanteed alle subxaanahu wa tacaalaa ayaanu celinaynaa allihina ahaysiiyey allahaasa mahad aan dhammaanaynin aan u celinaynaa uma bacdigeed waxaa mahad gaara u celinayaa ardadii meeshaan rawdata ibnu siiriin maanta xalfadda ay noo soo bandhigeen alqaraa'i walkitaaba labadaba lahaa aad aan u bogaajinaynaa waan ku faraxnay ardadaas yararka oo maaragta saqiiriinta ah oo toddoba jirka iyo lix jirka iyo siddeed jirka ah si ay wax u barteen macallimiintii wax bartay iyo waalidiinta ku soo dadaashay intaba allaha ka abaalmariyo waana arrin wanaagsan waana arrin aan u baahnayn wey arrintaa waxaan u malaynayaa ilaahay baa noo taabageliyey awal ma jiri jirin lama heli jirin macallimiintu usoo waadhigi jireen oo qur-aanka waa laga baran jiray laakiinse ardadan nooc walbaba u baratay hinday siiro tahay hinday caqiido tahay hinday wax walba tahay keentay aalaa lama heli jirin ilaahay baa noo taabageliyey uma intaas bacdigeed waxaa ilaahay noogu taabageliyey jihaadka gobolka maarata bariga bariga afrika ka socda waaye jihaadkaas ayaa noogu suura gashay haddaan jihaadkaa la helin waxbarashadan iyo aqoonta diiniga ah saa nooguma hergesheen marka walaalayaal waxaan anu boogaajinayaa aad iyo aad jihaadka inaan aad iyo aad miigta u siino aanna u kala harin rag iyo nisa inaanna u kala harin cardun iyo cirhole inaanna u kala harin jihaadkaas intuu noo socdo oo noo suura gasho owlaadannada iyo annaga wax annaga oo dhanbo waxaan noqonaynaa dad wax barto dad ilaahay aqoonta u siyaadiyo dad diintiisa maaragtaaye ku hergelo ayaan noqonaynaa laakiinse intuu jihaadkaas aan garab siin weyno ama uu noo hergeli waayo wax badan baa naga halaabayo waad ogsoontihiin ummadda hadda joogto meesha riddada owlaaddooda waxa fasahaad haysto waxa fasahaad haysto say yihiin waad ogsoontihiin annagana kuwa yaryaraa oo saqiiriinta ahaa ayaa maanta aad iyo aad xalfaddaa noogu bandhigay oo diinta maqaamle aad oga gaaray marka taas waatu ilahay aan ku mahadinayno uma dadaalkaas wuxuu nooga yimid jihaadkaas jihaadkaas aan taabagelinaan leeyahay asagaan aad u boorinayaa hadduu jihaadkaas noo suura galo aqoon oo dhan iyo diin waa noo suura gelaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isla munaasabadda waxaa sidoo kale ka hadlay nabadoon maxamed nuur xirsi nabadoonka beesha reer ogaas sharmaake waxa meesha ka muuqda oo saaka nala soo hordhigay oo la soo bandhigay waxa aad loogu farxa weeye maa sha allah ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaalaa inuu sida dadkan uu u fahamsiiyey diinta uu u fahamsiiyey ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan dadaalkaana uu noqdo kii ay dad badan ku daydaan ayagana ay ka gaaraan mustawo fiican oo aad u wanaagsan ay ka gaaraan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sidoo kale qaar ka mida waalidiinta ayaa munaasabadda ka hadlay ilaahay subxaana wa tacaala baa mahadsan oo meeshaan khayr qabta nagu soo jamciyey anagoo ku hadlayo waalidiinta xaggooda waxaa noo muuqato ilaahay waxa uu yacni na waafajiyey oo khayr ah oo ilmihii yararka macallimiinta u keenay ay noo tarbiyeeyeen macallimiinta si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa wadaadadii dadkii hore soomaalida ahayoo dugsiyada baadiya waxaa leehi jiray macallin far iyo faataxa lagala haraa yacni cunuga hadduu far barto alqiraa walkitaab uu barto waxaan rajaynaynaa ardaygaas inuu xor noqdo wax akrin karo wax baran karo insha allahu tacaala aan lagu daydo insha allah waxaan rajaynaynaa madaarista kale iyo dugsi quraanada kalena inay ku daydaan rawdatu nimsiniin insha allahu tacaala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa ilaahay ha noo barakeeyo madrasada iyo maamulkeeda caruurtana kuwii wax fahmo oo kuwa kale iyo dhammaan fiiradooda iyo fahamkoodana alla noo siiso salaamu allah calaykum waraxmat bacd alxamdulilahi subxaanahu wa tacaala waxaan ka mid ahay waalidiinta ay ciyaalkoodu dhigtaan rawdat ibnu siriin waa runtii aad iyo aad baan uga maqsuudhoon ugu faraxsanahay habka ay u socoto waxbarashada ama ardada wax loo barayo waagii hore soomaalidu hadalladay odhan jireen waxaa ka mid a afxaranka laga goynayaa cunuga bimacnaa waa la hikaadbarayaa weye mar haddii la hikaadbaro oo qur-aankii lagu hikaadbaro wuxuu ku hadalbartay waa afkaa xalaasha aho qur-aanka cunugu hadduu hikaadbartana waa xorooba bilkuliyanba yuusan dhammaynin qur-aanka waxbarashada yuusan hadduu wixii meel ku qoran akhrin karo oos arko ishiisu ay qabato wixii qor la yidhaah uu qori karo waa xoroobay gumaysiga barbarkaa ku aadan wuu ka xorooba qofkaas amaa hadduusan waxba akhrin karinoo wix halkaa uu ku akhra uusan akhrin karin wixii qor la yidhaha uusan qori karin gumaysiba uma dhinna qofkaas xaqiiqada saa wuuyo marka maasha allahu dhammaan macalimiintii hawshaas u dhabar adeygtay laalaad badan ayagoo ay kaga imaan karaan ama waalid ama cid walba ay kaga imaan karaan dhexda u xirtay runtii waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum waadna ka soo baxdeen arrintiinni waxaan idin leenahay halkiina kasii socdo oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar aan dhammaanaynin sii xirta marada ilaahay ha idin barakeeyo waalidiinta meesha joogtana haddee runtii waa haddee cidda si gaara ay wax uga falmayaan oo ilmahooda inay daba taagnaadaan oo ay daba socdaan ay ka warqabaan oo mucalima kuu yimid iyo xaggee aaday iyo guriga kasoo diyaarintiisa iyo waqtigiisa iyo waa waalidiinta si gaar ah baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullah gabagabada munaasabadda maamulka rawdada ibnu siriin ee ay ka soo qalinjibiyeen ardaydan yaryar ayaa munaasabadda kelimad ka jeediyey taas oo ku saabsanayd asaaska machadka iyo juhdiga ay ka soo mareen carruurtan ay aqoontooda soo bandhigeen waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan maanta aan u qabanayno ardadii ku qalinjebisay dafcadii koowaad rawdada ibnu siriin si guud si gaar ahaaneed waxaan u mahad celinaynaa wilaayada maantay marti noogu ah meeshaan waaligeeda sheekh luqmaan abu anas iyo arkaantiisa si guud ayaan ugu mahad celinaynaa si gaar ahaaneed waxaan ugu mahad celinaynaa nuqabada salaadiinta waalidiinta mucalimiinta iyo dalabada maantayta meeshan ku qalinjebinayso dhammaantood waan u mahad celinaynaa intaas ayadaa kadib munaasabadda xafladda ardada la soo bandhigay ee qalinjebinayso taqriiban waa labaatan arday dafcadii koowaad fii rawdatu ibnu siriin waxaana ay ka qalinjebinayaan waxaa weeye alqiraa'a walkitaaba ardada si guud rawdada dhigto waxaa weeye boqol arday saddex qaybood ayaynay u qaybsan yihiin qaybta koowaad oo ah ardo farbar ah oo hadda bilow ah oo bilahan dhadhow muddadan dhow ku soo biiray rawdada haddana farta bilow u tahay iyo qaybta labaad oo ah ardada ku xigta hadda maanta qalinjebisay muddadii meeshaan lagu jiray waxa ay ku qaateen mutuun kala duwan iyo qur'aanka oo lafdhabar u ahaa sagaal bilood oo farbar ahaa oo farta ay oga gudbayeen lix bilood oo ay ku qaateen qur'aanka waxaa kaloo ay ku xifdiyeen siirada mutuunta ka mid ah kitaasatu nuur alyaqiim qayba aan ka soo qaadannay caqiidada adkaarta muwaad kala duwan oo ayagana waxaa jiro aan siinno khamiista iyo jumcada waxaa kale oo la baray salaada qaabka loo tukada hay-aadkeeda jazaahumullahu khayran baan leenahay aad iyo aad ayay u mahadsan waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana barnaamijkeennii faafreebka wararka caawa halkaasaa inoo joogo tan iyo kulantideena dambe barnaamijka lamida intaanu ku kulmi doonno dhegaystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir
إذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى